maalmahan kismaayo waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadeen saraakiisha ciidamada jubbaland iyadoo ciidankaasi la sheegay inay la wareegeen duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaan la yidhaahdo janaax cabdalla halkaas oo ay shabaab horu joogeen warbixinadainta la xiriirta waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad aadan kismaayo howlgalladan ay qaadeen ciidamada daraawiishta jubbaland kuwa nabad sugidda iyo sidoo kale ciidamada militariga ee xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku aadanaa deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyadoona saraakiisha ciidamada jubbaland ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen deegaanka janaac cabdalle oo dhinaca galbeed lixdan kilomitir magaalada kismaayo kaga beegan ma jirto iska horimaad ka dhacay deegaanadaasi intii ay ciidamadu sii socdeen hase ahaatee waxa ay saraakiishu sheegeen in ay bixiyeen miirooyin aad u tiro badan oo wadooyinkaas ay geliyeen al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda waxaana markii ay gacanta ku dhigeen deegaankaasi janaac cabdalle warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland daahir axmed cabdulaahi waxaana uu ka hadlayaa sida ay ciidamada ugu suurto gashay inay kula wareegaan deegaankaasi
waxay qaaday dowladda jubbaland dagaal qorshaysan oo laga baaraandegay magaalada kismaayo yay ka qaaday waxay maarka muxuu ahay saaka alasay marka muxuu ahay hiirka hore ay ku qaadeen ciidamada jubbaland deegaanka janaan cabdalle oo ah xaruntii ugu weyneyd ee khawaarijtu ay ku qaadi jireen cashuuraha ka soo geli jirtay lacaga lagu qiyaaso ilaa shan boqoloo kun oo dollar meeshaasoo meel istraaatiiji ah oo aada iyo aad maaragtay ay maaragtay ay ugu xisaabtan jireen ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxay ku guulaysteen si dhaqsaab ah in ay u gaadhaan yoolkoodii oo ah janaac cabdalle meeshaas oo ah meel istraatiiji ah waxaa weeye ciidamada jubbaland bixitaankoodii ay saaka ka baxeen magaalada kismaayo inta ayna soo gaadhin janaac cabdalle ayay kooxihii khawaarijtu iskaga sii baxeen xaruntoodii ay joogeen ee janaac cabdalle sababtay usii baxeenna waxay ahayd cabsida ay ka qabaan ciidamada jubbaland oo ay yaqaanaan sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland daahir axmed cabdulaahi ayaa sheegay in howlgalkan uu wejiyo badan leeyahay islamar ahaantaana ay gaari doonaan meelo kale sida uu sheegay dagaalka ay qaaday dowladda jubbaland ee maanta bilowgaa waa dagaal wejiyo badan muxuu ahay ku wajahan oo ay dagaalkan uu yahay kii koobaad ee dowlad goboleedka jubbaland ay hadda qaaday iyadoo horey buusi jireen dagaalo fara badan oo sida maarata jiibi hore ciidanka jooga sanguuli ay mar walba muxuu ahay maalin walba dagaalka ay geli jireen iyaguna laga yaaba inay hoor usii dhaqaaqaan dagaalkan ay dowladda jubbaland qaaday waa dagaal qorshaysan oo wejiyo badan oo kala gedisan leh oo qorshaysan oo insha allahu insha allahu tacaala aan rajaynayno inuu sidii loogu talagalay uu u dhaco sida uu maantaba uu dhacay deegaanka janaac cabdalle oo ka mid a deegaanada gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanada ay ku xoogan yihiin al-shabaab ayaa wuxuu noqonayaa markii labaad oo ciidamada jubbaland ay gulab ku qaadaan iyadoona muddo haatan laga joogo laba sano ay sidoo kale ciidamada jubbaland ay la wareegeen halkaasi waxaana markii dambe ciidamadu ay kaga soo baxeen halkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo